جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo in ka badan soddon isugu jirta askarta kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadiinta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya dowladda ridada turkiga ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyadeedii ugu dambeeyey ee ku aadan boobka khayraadka dabiiciga ah ee dalka soomaaliya xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey deegaanadaas والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan in ka badan soddon isugu jirta askarta kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadiinta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn madaafiic oo saaka ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano laagta deegaanka buula xaaje ee hoostaga magaalada kismaayo dhimashada waa lix askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toban kale oo isla maleeshiyaadka murtadiinta ah dhanka shabeellada hoose ilaa saddex qarax ayaa kulanyo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday intaa u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambood waxaana ku baktiyey lix askari oo kufaarta afrika ah halkaas sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toban askari oo isla kufaarta afrikaanta ah diyaarado helikobter ah ayaa bakhtiyada iyo dhaawacyada ka daabulay goobta qaraxyada waxayna geeyeen dhanka deegaanka shalambood ee duleedka magaalada marka dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ugu yaraan labaatan qof ayaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen in ka badan intaasna ay ku dhaawacmeen kadib dagaallo lagu hoobtay oo ka dhacay nawaaxiga magaalada gondar ee gobolka amxaarada dagaalkan culus oo u dhexeeya kooxda fano iyo ciidanka dowladda itoobiya ee ka dhacay nawaaxiga magaalada gondar ee gobolka amxaarada ayaa sababay dhimashada ugu yaraan labaatan qof dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka ayembe kabeelle oo ku taalla degmada dembiya ee gobolka gondar maalmihii lasoo dhaafay sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta adis standareed sidoo kale ilawareedyo ku sugan gobolka gondar koonfureed ayaa u sheegay warbaahinta in dagaallo culus ay dhex mareen ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka fano gaar ahaan deegaanada kimirdangeey qof ku nool deegaanka ayembe kabeelle oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ee ku sugan xerada azezo ay isticmaalayaan hub culus oo ay ka mid yihiin suu labaatan iyo saddex b m iyo hoobiye sidoo kale qof kale oo ku sugan magaalada gondar ayaa sheegay in weeraro cirka ah iyo dagaallo hub culus laisku adeegsaday ay ka dhaceen deegaanada ku hareeraysan magaalada waxaana la maqlay qaraxyo ka dhacay goobaha ay dadku degan yihiin dadka deegaanka ayaana sidoo kale looga digay in gaadiidka oo dhan laga joojiyo guud ahaan gobolka amxaarada laga bilaabo maanta oo ah saddexda bisha oktoobar hay-ad gaaleedka amnesty international ayaa dhowaan waxa ay ku eedeysay ciidamada etoobiya inay u adeegsadeen dadka gobolka amxaarada awood xaddhaaf ah islamarkaana ay geysteen gadoobfallo aada u xogan oo halis ku ah dadka nugul sida carruurta iyo haweenka dhinacyada xabashada ee dhexdooda loolamaya ayaa dib u dhac weyn u keenay dowladda xabashada etoobiya gaar ahaan dhaqaalaha oo si aad ah ugu naafoobay dagaalada aan kala joogsiga lahayn ridwaan xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga abi axmed ayaa bishii lasoo dhaafay qiray in kala qaybsanaanta etoobiya dhexdeeda ka jirta ay gaartay meeshii ugu xumayd mahadsanid yaasir dowladda ridada turkiga ayaa bilowday dhaqdhaqaaqyadeedii ugu dambeeyey ee ku aadan boobka khayraadka dabiiciga ah ee dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoose ambaqaadaya wasiirka wasaaradda tamarta dowladda ridada turkiga albar salaan beyr khataar ayaa shiruu shalay kaga qaybgalayay magaalada ankara kaga dhawaaqay howlgal saamin ah oo uu maalmo kadib bilaabi doono markabka baarista shidaalka ee dowladdaasi kaasi oo gaari doono xeebaha soomaaliya si uu u saamiyo khayraadka dabiiciga ah markabkan lagu magacaabo uruj riis ayuu wasiirka tamarta xukuumadda ridada ah ee ankara sheegay in dhammaadka toddobaadkan uu ka ambabixi doono dalka turkiga uuna ku wajahan yahay xeebaha soomaaliya halkaasna uu howlgalkaasi si rasmi ah uga bilaabi doono wasiirkan ka tirsan dowladda ridada turkiga waxa uu horay u sheegay in markabka saaminta uu howlgalkaasi wadi doono muddo bilooyin ah si ugu dambeyn ay dowladdaasi u soo saarto balogyo shidaal ah oo ku jira qayba ka mid ah soomaaliya waa sida ay doonayaan markabka turkiga ee maalmaha nagu soo aadan soo gaari doona xeebaha soomaaliya ayaa qayb ka haysi si sharci darro ah oo kooxda ridada soomaaliya la gashay dowladda ridada ah ee erdogan kaasi oo isagana qayb ka haysi si tarabeel ah oo kooxda ridada ee uu madaxa u yahay xasan gurguurte ee sanadkan ku xaraashtay khayraadka badda iyo kambadhiga ee soomaaliya ka buuxa mahadsanid marwaan xaflad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriah ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey madarasada mucaad ibnu jabal ayaa u qabatay xaflad arday dhammaysatay qur-aanka kariimka madarasada mucaad ibnu jabal ayaa waxa ay ka mid tahay madaariista degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladan ayaa waxaa ka soo qaybgalay culmaa udiin macalimiin nabadoono waxgarad iyo marti sharaf kale dufcaddan qalanjabisay ayaa ah dufcaddii afar iyo tobnaad taas oo ay soo saartay madarasada mucaad ibnu jabal ardada dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa tiradooda gaaraysa labaatan iyo afar arday kuwaas oo dhammaystay soddonka jus ee qur-aanka kariimka intaasi kadib ardada waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah
للحفلة أهداف كثير منها عرض ثقافة الطلبة وفضائل القرآن العظيم نعم هلا ذكرت لنا من فضائل القرآن ما يهمني ذاك فمن فضائله أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وأن أهلهم أهل الله وخاصته أخي ماذا تنسح الأمة الإسلامية أنسعها بلزوم القرآن علما وعملا وأخيرا ماذا توصي المتقرجين الذين ختموا القرآن أوصيهم بتقوى الله في السر والعلن وأقول لهم بصوت عال سعيتم نحو العلاء وبجهودكم بلغتم السماء ولا ينتهي دور تعليمكم ما دامت أعماركم وما دمتم على قيد الحياة تعلموا مهما اشتدت الأمور فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أحكامها ثلاثة لمن ضبات إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسمي شفيع للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما سقير يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أرف وسميها شفوية واحذر لذاوي وفأن تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي للأمي العلان قبل الأرف يلاهما إظهار فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إفق حجك وخف قيمه mid ka mid ah waalidiinta ayaa u mahadceliyey macalinka madarasada iyo kasoo qaybgalayaasha xafladda ilaahay amahad iskale meeshaan isugu kaa keenay kalaanka ilaahay lagu weyneeyahaa nabad iyo ninka leera amnimana siiyey intaas kadib waxaa mahadsan macalinkayna nagu shuba diinka ilaahay macalin liibaan qayr badan allaha siiyaan leeyahay ilaahay qayr badan ha siiyaan leenahay aakhirey adduun baa allah ka dhiibaanaan leenahay madaarisa degmada galhareeri ayaa soo saara jiilal cusub oo bartay qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa mahadsanid cabdiraxiin fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga bay iyo bakool ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas aan ku horumarno dhanka wilaayada bakool in ka badan boqol iyo konton qof oo ka mid ah bulshada degmada rabdhure iyo deegaanada hoos yimaada ah oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool iyadoona qaar ka mid ah dadkaasi la siiyey min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo ari ah dadkii fuqarada iyo masaakiinta isugu jiray oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee degmada rabdhure ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warramay dareenkooda farxadeed una duceeyey mujaahidiinta
anu magaagilerhaw maadmaanor mayka suugnaa degmada rabdhuur ogeeka hanuunsa sharaf lesa nidaam ee walinka dhiibi maylika dhiibay meelo oo laku hukumaayo degmadaas afgooy ilaa qura'adla sadabuurad wardhujiiley boodan la galay intanna laku kooy oose nidaam ee walinka dhiibi geeka erinka sida afar shan ilaahay marshaada linka qaadi gaala saas ey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan alxamdulilah ilaahay gaalada noo korweel muslimiinta ilaahay guulay annoo iidin salaad abdiraaman e maysinga daayay ini daagsage alxamdulilaahi shabaab geeka masaakin badan rabdhuur alxamdulilaahi ini i hoole kaseedi amar ilaanki walan balaawo naayagna kataajiri kankaleena amar ilaahi geenga jare aduudfay laheli irinka seede seede afar shan gaalgooni ku eyiri ini lika dhiibi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan masaakini geeka noolati rabdhuur ilaa saadan saaka madiwaaka baryaa i saadan ati la rooga maala la dhiibo haaye kowna mahrooga wabilaahi tawfiiq degmada rabdhuur geeka yar hoogna laka qiibi haaye zeke homay bu aha oo muslimiinta ka qiibi haayaan maarna irin horeyalin qiibi hatana gaala qiibisisakajar ilaahay mujaahidiinta galantiyo korkuweela waalugo afar jare yahay oo dhow ilaahay mujaahidiinta galantiyo korkuweela dadki la ku qaadin ilaahay jarsho ilaahayse abdullahi min maad garaa dheere deegaanka rabdhuur may zeke dhiisiya degmada rabdhuur sidana ferin elisi hatugu hor hor magaadan ilaahay kamaasan geeka dhisi maasha allah iidan ka faraxsan boqolkiiba boqol ilaahay hanen aban gaabiya kamaasan mujaahidiinta intii gaalada ali jibiyo mujaahidiintana galantiyo kor alle kuweel aashu barisa dheere deegaankiina eel dheerow alxamdulilah degmada rabdhuurikooy hooli miilinaniisii sidineefadhiisii alxamdulilah ilaahay yaa mahadle ilaahay mujaahidiinta galantay korkaweel gaalan alle baabi'i taasaan ka do'aya mujaahidiin meelbiroga isaaq ibraahim maxamuud aliara deegaanka waar odoya ku kooy rabdhuur nuwarow muslimiinta irinki zakaawaadka isiyaayan sidinaf irin eeliisi alxamdulilah tuma alxamdulilah tantiitiyan imridero alihnin kism inta ingaadanen imreh kagaadan alihisi cunun walaagi hag inlahayni oo muslimiinta kusugudaanisien yoonu walaagay ilaahay kiironya muslimiinta ini siyaan fadaayanga aragda edanisiyeen waajibaad yoo gududeen alxamdulilah islaamka allihii guulay gaaladana edowkana allihii jibi magagaysan gaayimaad karalirey degmadii rabdhuureroog geeka maalfayl badan erin i gaadla yana nasii mujaahidiinta nasiida ilaahay barakaaya alxamdulilah geeka rooyaa taal rabdhuur an mayl isiyay sedin riyaad fafa'el isi saa yal isi ilaahayanka mahadiina mujaahidiinta an do'aayan ilaahay wiinahay galantiyati korey
qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay degmooyinka wilaayada bokool ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro isugu jira waxaana maalmahaas oo aadan idin soo gudbin doonaa goobo kale oo laga qeybiyey mashruucan markan iyo wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixintan inooga soo diray dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bac waxaa ka soconaya qeybinta sakada xoolaha nool oo la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ku nool wilaayada waxaana mashruucan qeybinta sakada xoolaha nool ka faa'iidaysanaya kumanaan fuqaro iyo masaakiina wilaayada islaamiga ee bac ayaa saacadihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool ka qeybisay degmooyinka ufurow iyo labaatan jiro oo ka wara tirsan wilaayada islaamiga ee bac ku dhowaad laba kun oo masaakiin iyo fuqaro ah ayaana mashruucan ka faa'iidaystay kuwaasoo ay ku jireen dad waayeella ah iyo kuwo curyaamo ah intaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmada ufuro waxayna ka warbixiyeen xoolaha la siiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray ma ang mahadnaqaana ilaahay ang mahadnaqaana kabacdeen mujaahidiinta ang mahadnaqaana iringananasi an orta naftay masaakin haygalkoo dhiifayhe maaraneede maqaaqay day liweeri lanqalaahu lankiha iweeri ilanki hagdhaba buli walaa dhamba ma ang mahadnaqey boqol isimi afartanka mahadnaqey degmada ufurow iyo irin la iisay aan mahadsanin ilaahay aan kamahadsanna geeka irin badanala neeqaydi alxamdulilah ilaahay aan kamahadsan mujaahidiinta beelbarogda maydanaa guul allaha sii gaalana allaha neeqidi wahuna wadankaan allaha neeqi gobol aaran oo caafimaad beelna ilaahayna siisid degmada ufurow roog bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin anoo naraw magaaga saxabsan aadan oo ka nool degmada furow ganansi naf geel alasi geeli zakawaad tahay naf gaal alasi ilaahay ka maxadsan sumaanta ku bacd mujaahidiinta ka maxadsan ilaahay mujaahidid garabka waxaa galan ilaahay hajiisa dhanka degmada labaatan jirow ayaa sidan oo kale looga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana dadka la siinayay xoolo isugu jiray ari iyo geel waa kuwan qaar ka mid a dadka reer labaatan jirow oo arrimahaasi ka hadlaya maxamed cumar maxamed waxaan joogaa degmada labaatan jiro maasha allah degmada labaatan jiro hoolihii zekida la qeybinayo arig waa la dhigay geelaa la geeyey maasha allah need need geela la isgeey ilaahi subxaana watacaala ayaa ka mahadsan uma intaasjid walaayada islaamiga ku mahadsan marka insha allah intaas waay maasha allah waa faraxsanahay laga hela aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka shacuurtooda maasha allah waay iyadoo zekadii la qeybanayo oo walaayada islaamiga maanta laga qeybanayo labaad jirow dad badan oo masaakiin ah hoolo la jooga faraxsan yihin maasha allah aniga cabdullahi maxamed waxaa labaatan jirow leew alxamdulilah meeshan leexame ku dhiibi geedka ilaahay ka mahadsan magaaca muslimiin badan masaakin badan iyo hoolo dhanka geeli waa majaahidiinta fadhiga iyo maybuwaantaasi kelin iyo cunno badan hel hel ilaahay maybuwaaha diinkalinjiyaadi maybuwaaha aduug noodii maybuwaa muslimiinta galantiya qortooda gaaladan hoosingidi mayaa maxadwiin oo ilaahay lagmahadya suma madaaftaadi jeema majaahidiinta lagmahadya wayataa
maxaa lagu siiyey adiga
almalisi halan jaralaysin
maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale sakada xoolaha nool looga qeybiyey deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu